shirkan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda xukuumadda federaalka ee soomaaliya oo toddobaadkii ugu dambeeyey ka socday magaalada muqdisho ayaa looga hadlayay toddobaadka kalluumeysiga iyadoona maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka buluuga xukuumadda federaalka ee soomaaliya wasiir axmed xasan ayaa sheegay in xukuumaddu ay diyaar u tahay diyaargarowga maalgashiga gudaha iyo dibadda ee kalluumeysiga dalka isagoona sheegay in shuruucdii la dhammaystiray arrimahaas fududeynayay shalay waxaan dhegaysanay badqabka kalluunka iyo tayadiisa ahamiyadda uu u leeyahay ganacsiga kalluunka dalka iyo in dakhli fiican dalka uu soo galo waxaan ka sheekeynay potentialka iyo awoodda uu dalka u leeyahay kalluunkiisa leeyahay iyo markaa la bedelo oo lacag loo bedelo sida uu noqon karo iyo g b d-ga dalka waxa uu ka kordhin karo oo runtii hididilo fiican ummadda u ah waxaan rabaa inaan ihaahdo waxaa jiro soomaaliya dalalka dunida ugu fakrisan ayay ku jirtaa marka la fiiriyo hadda wax soo saarka laakiin resourciga marka la fiiriyo dalalka dunida ugu qanisan ayay ku jirtaa waxaan raba marka inaan ka baxno faqriga una gudubno inaan isku filaano annagoo isticmaalayna resourcigeena kuwa ugu sahlanaan ka bilowno oon u gudubno kuwa u baahan mechanism iyo investment xoog badan waxaan dhiiri gelinayna waayahan dadka dega xeebaha oo aan runtii brograamyo badan u sameynay oon ku dhiiri gelinayna inay kalluunka xirfadiisa bartaan oy soo saaraan oo ay ku dhisaan deganaanshaha dhaqaale ee iyaga ay leeyihiin waxaa ceeb nagu ah annagoo dhulkayga dhammaantiis meesha ugu fog sagaashan mayl uu badda u jiro in dadkayga ay kaamam ka buuxaan oo ay kasoo tageen beerihii kasoo tageen xoolihii kalluunkii iska daayeen ay sugayaan labaatan dollar iyo konton dollar oo kaar loogu tuuro waxaan nasiib daraa arrintaas oo runtii dadaal xoog badan wasaaradaha waxsoosaarka uga jiraan inay saa u dhicin
shirkan ayaa ujeedkiisu ahaa sidii maalgashayaal caalamiya loogu heli lahaa kalluumeysiga soomaaliyeed maadaama soomaaliya ay ka mid tahay dalalka afrika kuwooda ugu xeebaha dheer